بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وإن شاء الله تعالى هرتا أرضيدو آدي أددالين وما شاء الله نظامك يهبك عشرك أدياريين آدي وناكسين هاي لكن ولي وحا كل حجرة وحد مدى حوغا ضد سيحليها ولي كجرة سوى ناكسين عن عشرك أسود ديارين laakiin imtixaanka aan qaadnay boqolkiiba siddeetan iyo shan ama boqolkiiba sagaashan waxaa la dhihi karaa ardaydu way wanaagsan yihiin inta kalena waxaan rajaynaynaa in sha allahu tacaala in bal su-aashan su-aasha ku xigta ay boorka iska soo jafaan oo ay soo dadaalaan oo tusaalooyinka ay akhriyaan shuruuddana ay soo xafidaan canaasirka laga sameynaayo ereyadana ay soo xafidaan ayaan rajaynaynaa in sha allahu tacaala waxaan kaloo isku boorinaynaa su-aasha inaan laga xishoonin lagana kibrin qofku hadduu mutakabir yahay uu kibro waxba ma helayo wax cilmiga uu baranayo ma lahan hadduu xishoodana wax ma barto hadduu xishoodana qofku waxba ma baranayo waxaa jiray hadda ka hor markii kitaabka alfiyaha aan ku akrinaynay masjidkan atawba su-aalahan sidan oo kale u kululaayeen sidan way kasii kululaayeen alfiyaha su-aalaheedii weliba xifdi waa kitaabka waa la xafidi jiray marka xifdigii markuu soo kululaaday ragga qaar waxay sameeyeen meesha haweenku ay fadhiisan jireenay ku dhunteen rag waaweynay ahaayeen aniga marka waa arkay raggan inay maqan yihiin oo mar walbaba meesha haweenka ay galaan kitaabku waan ka istaagay sida hadda aan u istaagayo oo kale waan ka istaagay meeshii haweenku gelayeen haweenkii mar horay ka tageen iyagaa ku dhuntay ila meesha markan soo istaagay nin ka mida waaba istuurayba nin hurdayuu iska dhigay nin hurdayo oo iska dhigay nasiib wanaag marka isagana waxaa kashifay wuxuu iska dhigayay kitaabka alfiyaha inuusanba dhegaysanayni ilaa kitaabkiiuu meeshan shaatiga ku qarsaday kitaabkiiga gees ka soo jeeda marka ka kacan idhi kitaabkaso kuma tixnayn maaygu kitaabka uma tixnayn kitaabkiian soo qabtay kitaabkii casharkii shalaya u calaamaysanba ka soo baxan idhi casharka naftaadaad khiyaani marka qofka waxaa weye jalsada intuu fadhiisto isqarinayo dhuumanaya waa caduwun linafsih wa khaa'in linafsihi wey waa qof nafsadiisii khiyaamaya waa qof nafsadiisii cadow ku ah meesha waxaan u nimid inaan wax kala faa'idaysano soo maaha haddii qofku uusan wax badan khaldinna wax badan ma sixi doono lidaalika markaan isku dayno in muwaajahayno su-aasha waa waxaan yani inagu bini aadamaa nahay dhexdeena wax isweydiinayo waxaa ka daranoo inaan u diyaar garowno oo welwel iyo naxdin iyo cabsin ay nagu hayso su-aasha amaama allahi subxaanahu watacaala dhici doonto taa ilaahay noo fuuday subxaanahu watacaala taasaa xaq u leh in laga cabsado oo laga heybeysto oo loo diyaar garoobo laakiin waxaa weye su-aashana waa su-aal makhluuq miskiin oo adigoo kale kula mid ah oo daciifa addoon daciifa su-aaluu ku weydiinayo marka wax laga xishoodana ma aha wax laga baqana ma aha haddaan su-aalaha ka dhacaabsanno oon ka xishoonno oon ka dhuudhuumanno yaan khiyaanaynaa nafteenna naftaada inaad khiyaantana waa laga wanaagsanya sidaas awgeed aan casharka soo diyaarinno aan ku dadaalno biidni illaahi tacaala ilahayna waxaan weydiisan dhammaantiin inuu ilaahay idiin furo casharka oo intii jalsada soo xaadirtay guud ahaanba ilaahay uu futuuxaad uga furo darsiga ayaan ilahay weydiisan insha allahu tacala قال المؤلف رحمه الله تعالى وللنسب خمس علامات وللنسب كردقة وحا أسقنادي خمس علامات كردقة وحو هي شن علامات وحا نوصر دمادي علامات كي وحلقو قدي وحان برانينا هدنا إريقا هدي اللي إلهو وعلامة نسبه ومحل نسبه وجوغو وحالد لكردقة إريقو وجوغو حالد لكردقة محل لجدا tusaale ahaan wuxuu noqday mafcuulu bihi wuxuu noqday mustathnaa wuxuu noqday xaalo wuxuu noqday tamyiiz wuxuu noqday ismu inna wuxuu noqday khabaru kaana ereyada mansuubaadka way noo iman doonaan mid ka mid a hadduu noqdo oo maxal in la kordhigaba ay waajib tahay uu fadhiisto ereygan calaamadii lagu kordhigi lahaa ayaan baranayna walinasbi kordhiga waxaa u sugnaaday khamsu calaamaatin shan calaamadood الفتحة فتح والألف ألف والكسرة كسرة والياء ياء وحذف النون هي النون تحذف كذي shantaas calaamo ayaa wax lagu kordhigaa erey markaan doonayno inaanu kordhigno waxaanu leenahay wacalaamatu nasbihi fatxa inaanu nidhaaho waa kow inaanu nidhaaho wacalaamatu nasbihi alأlif oo alifta aan ku kordhigno inaanu nidhaaho wacalaamatu nasbihi alkasra oo kasrada aan ku kordhigno inaanu nidhaaho wacalaamatu nasbihi alya oo ya aan ku kordhigno inaanu nidhaaho wacalaamatu nasbihi xadfu nuun oo nuuntaa xadafkeeda aanu ku kordhigno shantaa kama bixi karo shantaas kama bixi karaan qayb kale kitaabka ugu weyn oo naxwaha haddii aada dul istaagtid shantan unbuu kuu sheegi shantan marka waxaa asal ugu ah ama madax u ah fadxada mar walbana istilaaxa iyo nidaamka sheekha kitaabkiisa uu ku qoray raximahu اllahu tacaala waxay tahay shayga asalka aha ugu horeeya calaamaatu rafca waxaa asal u ahaa dama isaguna ugu hormariyey calaamaatu nasbana waxaa asal u ah fadxaha isaguna ugu hormariyey sheekhu raximah اllahu tacaala faama alfadxatu fadxadii fatakuunu fadxadu calaamatan calaamay linasbi kordhiga u ahaataa fii alaaثati mawaadica saddex meelood ayay calaamo kordhiga ugu ahaataa fadxadu saddex meelooda waxaa la yidhaahaa wacalaamatu nasbihi fadxatun meel afaraad lama dhihi karo wacalaamatu nasbihi fadxa kan ugu horeeyo fi lismi calaamo ugu ahaataa isimkaasoo almufradi ee la kala yeelo الاسم المفrد مaxaa la yidhaha اسم المفrad ma soo baranay soo maha مxوu ahaa mا laysa مثنا ولا مaجموعا ولا ملحقا بهma ولا miن الأسماء الخaمسة طaيب قاaعidada marka dib ugu laabamayno maadaama aanu soo baranay الاسم المفrad wuxuu yahay laakiin waxaan ogaanaynaa الاسم المفrad markuu xaaladku رafco joogay maxaa lagu godi jiray الdma maanta hadduu yimaado xaalaةu نaصba oo mafcuul bihi oo kale uu noqdo tusaale ahaan waxaanu ku nasbinaynaa alfatxa fatxadaas tusaale ahaan maxaa ka mida uxibu alcilma anigu cilmiga waan jecela uxibu alcilma waxaanu arkaynaa hadda ereygaas alcilma waa isim mufrad limaada isim mufrad muxuu yahay liannahu laysa muhanan walaa majmuuc walaa mulxaq bihima walaa min alasmaaءi alkhamsa intiiba ma muhanana ma aha jamcna ma aha asmaa alkhamsana ma aha idan marka alcilma wuxuu taagan yahay xaalatu nas buu taagan yahay xaalatu nasba ayuu taagan yahay walidaalika kordhigiisii wuxuu noqday alfatxa alfatxa wa atiicu اllaha warasuulahu waa la mid wa atiicu اllaha ilaahay aطeeca allaha fiir waa ism mufrad maxaa lagu kordhigay fatxa uxibu اlcilma anigu cilmiga waan jecela icraab uxibu ficlu mudaaricun ficil mudaaric sababtaan u leenahay waxaa weeye waxaa lagu bilaabay hamza ficlu mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasibi waاljaazim wa calaamatu rafcihi kaas waa soo marnay icraabkiisa maxaan leenahay fadxatun miya calaamatu rafcida oo damatun afartii xaggee uga jiray afar oo damo lagu gudi jiray soo mahayn isim mufrad soo maaha ya فicل mdاaرc muu ahaa aye waay ficil mdaarc ayb ficl mdaaric wuxuu ka mid ahaa afartii la dhihi jiray wacalaamaةu rafcihi damatn idan marka saasaanu uleenahay wacalaamaةu rafcihi damatn ظaahiraة fii aakhirihi faacilkiisii maadaama hamze lagu bilaabo hore waxaan usoo qaadanay ficilka mudaaric haddii saddex lagu bilaabo faacilkiisa in la qaryo ayaa waajiba hamze nuun iyo ta wafaaciluhu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana aniga way qofka jecel alcilma ayaa noo soo haray mafcuulu bih mafcuul bihi maxaa loo leeyahay waa kii la jeclaa kii jacaylku ku dhacayo waa isaga alcilma mafcuulu bihi mafcuul bihina waa mansuub wacalaamatu nasbihi fadxatun meeshaan u socno waa halkaa ism mufrad hadduu yahay waxaa kordhigu ah fadxa wacalaamatu nasbihi fadxatun daahiratun fii aakhirihi wa jamci taksiiri jamcu taksiirka ayaa fadxadu calaamo u ahaataa jamcu taksiir waan soo baranay muxuu ahaa maa tagayara fiihi binaau mufradihi biwaaxidin ayb waay jamcu taksiirka xaalatu rafca markuu joogay waxaa lagu godi jiray addama maanta xaalatu nasba hadduu yimaado waxaanu ku kordhigaynaa alfatxa alfatxa ayaan ku kordhigaynaa maxaa ka mid a isagoo lagu nasbiyey jamcu tagsiirkii alfatxa ra'aytu waxaan arkay aطalabata ardaygidii ayaan arkay waa jamcu طaalibin طaalib mufradkiisii aلطalabata aلطalabata طaalib aلطalabata hadda aلطalabata jamcu tagsiirkaa lixdii aanu soo sheegnay xagee ka geli hay adiga noo sheeg jamcu tagsiirka ismka mufradka wuxuu jamcu tagsiir ku noqdaa lix aطalabata kee ka yahay noo sheeg adiga haa caqligaaga ku fiiri waxaa isku fiirisaa daalib iyo aطalabata maxaa u dhexeeya ya sug sug qof aan la weydiin ma sheegi karo wixii kugu jira adiga qarso wixii kugu jira haye noo sheeg takyiiru shaklin haye shaqalka xaggee ka bedelan yahay takyiiru shaklin xaggee uga jiraa xaggee way meesha shaqalka laga bedeliy ya mufradkiisi daalib uu ahaa haddana aلdalabata wa aلdalabata ay ma haysid cabdalla adigana saddexdii ku kulmi miya aye saddexda noo faahfaahay marka takyiir shaklin xaggee wa aha ko naqsigana هي زيادة طيب وأساسه تغيير شكل زيادة ونقص سدح لي ويكن لأنه جمع تكسير مال والبوت كعرك تدي لحدا كما بالحكر دائما رأيت الطلبة أرضيدي أيان أرك رأيت فعل وفاعل الطلبة مفعول به منصوب وعلامة نسبه فضحة هل كاسو ما شاء الله صعود جمع تكسير اللي قلنا نسبيه فتحة وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره والفعل فعل كي علامة أواها فتحة فعل كاسو المضارع مضارعها إذا وقت كي علامة أواها دخل عليهم فعل كمضارع الدشيسة ناسب متكر لقي قاله ولم يتصل بآخره فعل كمضارع آخر كيسنا شيء وسن وحبل حرير سن فعل كمضارع حالة رفع مركو جوغي waxaa lagu godi jiray addama mar kaleo wax kale lagu godi jirayna soo ma jirin maxaa lagu godi jiray hubuutu nuuna lagu godi jiray markii alif اثnain iyo waaw اljamaaca iyo yaa اlmuanasati اlmukhaadaba saddexdaa mid ka mida lala xiriiriyo ficilka mudaarica sheekhu wuxuu ku yidhi isagana waxaa xaalatu nisbe hadduu yimaado waxaa lagu kordhigaa fatxa bishardi laakiin idaa dakhala calayhi الnaasib horta wax kordhiga waa inay galaan waa noo iman doonaan nawaasib alficl اmudaaric ficilka mudaaric waxyaalaha kordhiga waa noo iman doonaan waxaa ka mid noqon doonta xataa lan waaw faa sababiya aw waxyaalahaasoo dhan waxay noo noqon doonaan waxyaalaha ficilka mudaarica kordhiga haddii wax kordhiga inay galaan waa shardi waxaa kaloo shardi labaad ah walam yatasil biaakhirihi shay aakhirkiisana waa inuusan waxba la xidhiirsan waxa la diidayo maxay yihiin oo laleeyahay aysan la xidhiirsanin waa alif الاثnain iyo waaw اljamaaca iyo yaa اlmuanasati اlmukhaadaba saddexdaana waa inaysan la xidhiirsan amaa saddexdaa hadday la xidhiirsadaan wuxuu yeelan doonaa xugum kale u gaar ah marka waxaa laga rabaa ficil mudaaric oo xaraf nasbiga uu galay aakhirkiisana uusan waxba la xidhiirsan inaad ogaatid xaalatu nasba hadduu joogo in lagu nasbinayo fatxa maxaa ka mid a lan yanaala allaaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa lan yanaala allaaha ilaahay ma gaarayo luxuumuhaa geelaa aada gowracdeen hilibkoodu ilaahay ma gaarayo laakiin waxaa ilaahay gaaraya waa ajirka iyo hawaabka iyo camalka laydinkaga qoray fiiri marka waxaanu ka deliishanaynaa ayaddaas lan yanaala yanaala waa ficil mudaaric waxaa galay xaraf wax kordhiga lantaasaa gashay idan marka waxaa lagu nasbiyey fatxa see u craabinaa lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin wa اkhtisaasin bilmudaaric horaan usoo baranay lan yanaala ficlu mudaaricun mansuubun bilan lantaasaa kordhigta وعلاaمaة نسب cلاaمada لgu نسبiyey مaحay tahay فaتحة ظاahiرaة في آakhirihi اللaha ayaa kuu soo haray اللaهda waa اسم الجaلاaلة waa magaعyada ilahay uu ka mid yahay سubحaanaه وataعaaلى laakiin waxaanu leenahay markii xugم ahaan la yidhaha xagمka نaحوaha نaحو ahaan booskan wuxuu u taagan yahay مafعuuل bه laakiin aadaab ahaan lama yidhaaho magaعa ilaahay مafعuuل bihi مaxaa mafعuuل bه muxuu noqonaa mid isaga wax lagu sameeyey soo maaha marka ilaahay waa laga xishoon in la yidhaha waxbaa lagu sameeyey waxa wanaagsan bixusni اladab maca allah inagoo ilaahay ka edab qaadanayna inaan nidhaaho allaha mansuubun calى الtacdiim ilaahay waxaa lagu kordhigay weyneyn iyo heybad laakiin maxaan maskaxda ku haysanaynaa ogaanaynaa xugum ahaan inuu yahay mafcuulu bih laakiin nata'adab maca allah ilahan ka edab qaadanaynaa ma dhehayno mafcuulu bihi wey magaca ilahay ma dhehayno منصوب على التعظيم وعلاaمة نسبه فaتحة ظاaهiرة في آkخhره isagana مxaa فaتحة loo yihi الله oo qoladii فaتحada lagu نasbinayey m ku jira الاسم المفradu waxaa soo haray لحuuمuhaa ln xرف نفyi ونصب واستقباaل واkhtisaaص بالمضاaرع ينaaل فiعل مضاaرع منصوب بln وعلاaمة نسبه فaتحة ظاaهiرة في آkخhره الله منصوب على التعظيم وعلاaمة نسبه فaتحة ظاahiرة في آkخhره لحuuم waa فaacilkii يanaala فaacilkiisi فaacilna waa marفوuع وعaلاamaة رفعihi مxaan leenahay ضمة ظاahiرة في آkخhره لماada أفر شhay bisaa ضمة la dhihi jiray لحuuم xaguu uga jira aفartii ragaa yihi waa isم مفrad ir ya isم مفrad ma aha hilib yaal wey hilib yaal جaمع لحmin مxuu noqonaa ya jamcu taksiir luxuumu faacilu yanaala marfuucu calaamatu rafcihi damat ظaahiraة fii aakhirihi hilibyaalkeedii luxuumuhaa idaafa soo gashay luxuumu mudaaf haa mudaafun ilayhi mabniyun calى sukuuni fii maxali jarin mabniyun maxaan u leenahay waa damiir mutasil damiir wey ayb marka halkaas waxaanu ka ogaanay saddexdaa shay xaalatu nasba haddii ay joogaan in lagu nasbinayo فتحة الاسم المفرد iyo جمع تكسير iyo فعل مضاaرع إذا دخل عليه ناaصب ولم يتصل بآkhرiه شhيء والله سبحانه وتعالى أعلم